diyaaradda daalo airnes oo ka timi imaaraadka carabta kuna socotay muqdisho iyo nairobi ayaa shalay ka degtay garoonka diyaaradaha boosaaso halka maantay garoonka diyaaradaha magaalada boosaasana ay ka degtay diyaaradda ethoobian airlines mariya ku-xigeenka garoonka diyaaradaha boosaaso cabdixamiid yuusuf muuse ayaa sheegay in duulimaadyada garoonka diyaaradaha boosaaso uu sidiisa caadiga u socdo wax saameynna aysan ku yeelan war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada b s f garoonka xaaladiisu waa stable waana degan tahay waana shaqaynayaa sidisii hore u shaqaynaya wax culaysa ama wax dhibana kama jiraan haddaan halkaa dib ugu noqono laba maalin flightskuma baaqan ee maalintii axadda ahayd bay flightku baaqatay laba flight baa baaqday oo ethoopian airline iyo daala ahaan daala airline ahaa laakiin maalinta isniinta ayay flightyadoodiina dib usii wateen maalintaas uun oo axadda ah keliya ayaa ayna boorka flightskii basengerka ay baaqdeen isla maalintaasna waxaaba jirayba diyaarado kaargo oo ayna boorka ka degay isla maalinta kuwa ay baaqdeen ma jirin yuusufoo wax garoonkaas oo xirnaa uu xirnaa maalinna ha ahaatee ma jirin garoonku waana shaqaynayey maxay tahay marka sababta ay maalintaasi u baaqdeen diyaaradaha daalo iyo weliba ethoobian airlines oo qorshihiin u ahaa in garoonka ay yimaadaan yuusuf waxaan jeclaan lahaa diyaaradahaas inaad weydiisid su-aashaas laakiin waxaan rajaynayaa duruufo iyaga la xiriira oo iskooda inay u baaqdeen baan rajaynaya laakiin wax ayna boorka ku xiran ma ahayn baaqashadaasi daalana maalintii dambe falaadkiisii dhamaystirtay ethoopian airlinena maantay timid iyaduna diyaaradahaas dala airline oo kasoo kicitantay imaaraadka carabta waxay waday basenger bay waday boosaaso u socday safarkeedana ayay sii wadatay iyadoo kusii jeeday magaalada muqdisho kadibna nairobi sii aaday ethoopian airlinena sidoo kale basenger bay waday iyadoo kasoo kicitantay adis ababa garow soo martay boosaaso timid kadibna adis usii gudubtay oo falaadkeedii normalkaa sii wadatay dhinaca kale bulshada qaybaheeda kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyey walaac xoogan ka qabay xaalada ammaanka magaalada ayaa ku baaqaya in nabadgelyo lagu dhameeyo tabasho walba oo ka dhex jirta labada dhinac nabadgelyaan rabnaa dadkuna nabadgelya rabaa dowladduna khilaafkeeda ina iyado isxallisaa la rabaa hadii ayse dowladda ka tirsan tahay digreto madaxweyne ay ku joogaan birmadku dowladdu waxaan leeyahay saarsan dowladday ka tirsan tahay digreto madaxweyne ay ku joogaan waxba yaana loo kala saarsaari dowladdu waxaa la rabaa waxa ka dhexeeda ka jira inay isxalliso dadkana nabadgelya ina u sheegto bacdasalaan magacaygu waa aqoon-yahaan cabdimaali gulshaale cartan jooga magaalada boosaaso runtii waxaan rabay inaan ka hadlo xaaladda magaalada boosaaso oo maalmihii ugu dambeysay laga soo deerinayay waxaan dhihi lahaa magaalada booso xilligan aan ku sugannahay alxamdulilah ilaahay wax loogu mahadiyo weye waa nabad xilliga kan wakhtigan la joogo waxa weeye dee laysku soo xagaa noqday buuq iyo qalalaas dan maaha labada dhinacba waxaan leenahay xilliga kan la joogo buuq iyo qalalaas iyo barakac xilligan yimaada midna dan uma aha shacabka magaalada booso hoosa loo fiiriyo waana mahadsantiin dhammaantiin isku soo wada duuba xaaladda magaalada boosaaso ayaa u muuqata mid ka duwan tii maalintii hore iyadoo warbaahinta aysan si dhammaystiran u haynin xal in laga gaaray tabashada ay muujiyeen ciidamada b s f ee ku aadanaa in loo diiday isticmaalka garoonka diyaaradaha halka sidoo kale aysan wax war ah ka soo bixin dhinaca maamulka puntland marka laga reebo inay horey u sheegeen garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso uusan wax hakada ku imaan kadib qoraal ka soo baxay wasaaradda duulista hawada puntland yuusuf maxamuud v o e boosaaso